Shirka Bahda Cadaaladda Soomaaliya oo muddo saddex maalmood ah ka socday aqalka martida ah ee dowlad goboleedka Jubbaland ee magaalada Kismaayo ayaa maanta la soo gabagabeeyey. Shirka ayaa intii uu socday waxaa markaasi looga wada hadlay caqabadaha ku geedaaman arrimaha cadaaladda iyo markaasi sinaanta, iyo sida halka maanta la jooga looga dhaqaaqi karo oo kor markaasi loogu qaadi karo arrimaha cadaaladda. Wasiirka Wasaaradda Cadaaladda iyo Arrimaha Dastuurka Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Xasan Macalin Maxamuud iyo sidoo kale Guddoomiyaha Maxkamadda Sare Baashe Maxamed Yuusuf ayaa soo xiray madasha Bahda Cadaaladda Soomaaliya oo magaalada Kismaayo lagu qabtay.
madaxda madashan iskugu timid ee ugu horeeyo wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka xeraalyaha guud ee qaranka madaxda kala duwan ee labada heer ee dowladnimo dhammaan ka soo qaybgalayaasha waxay noo tahay maalin qiimo badan inaynu maanta halkan ku soo gebagabaynayno ama aynu ku soo afmeerayno kulankeenii muddada afarta maalmooda halkan inooga socday marka koowaad waxaan rabaa inaan ku bilaabo mahadnaq aan u jeedinayo reer jubbaland guud ahaan madaxweynaha hay-adaha dowladda kala duwan iyo shicibka reer jubbaland gaar ahaan reer kismaayo inay nagu martigeliyeen inoo halkan ugu nimid magaaladii kismaayo ee quruxda badnayd ee xeebta lahayd ee webiyada lahayd xilligii ay ugu cimilada wanaagsanayd qolyaha qaboga jecel marka runtii aad iyo aad baan u bogaadinaynaa uguna mahadnaqaynaa marka waxaan isleeyahay inagoo wada soconnaa ayaa waxaynu gaadhi karnaa halka ugu dambaysa ee uu yahay yoolka aynu higsanayno oo ah sidaan ku bilaabay dalkan inuu noqdo dal sharcigu taliyo ujeedka ugu weyn waa halkaa in loo socdo wey dal sharcigu taliyana waxaa xaqiijiya dunida oo dhan garsoor madax bannaan madax bannaani keliyaata maahe garsoor hufan oo karti leh taasaa lagu xaqiijin karaa ta markaa laga wada shaqaynaya haddii wasiir la yahay iyo haddii guddoomiye la yahay haddii xeraalye la yahay laga wada shaqaynaya taas weeye markaa dhammaantiin aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa mar labaad reer jubbaland si gaaraan ugu mahadnaqaynaa wasaaradda oo inoo soo abuusho wasiirka ugu horeeya iyagana aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa aan gacmaha isqabsanno aan ka shaqayno sidii ummaddeenna meesha ay maanta joogto meel ka wanaagsan aynu geyn lahayn madasheenniina saasaynu kusoo gabagabaysanaynaa aad iyo aad badnaas waxaan aad ugu mahad celinayaa runtii dhammaan ka qaybgalayaasha marka ugu horreysa laga soo wada qayb galay sida quruxda badan oo dhammayska tiran oo looga soo wada qayb galay bahda cadaaladda dhammaanteed uga soo wada qayb gashay afar maalmood oo midho dhalah ayay runtii ahayd aad iyo aad ayaan ugu runtii ugu riyaaqay sida loo soo agaasimay oo la isugu soo dabariday oo mowduucyo u yimaadeen ama looga wada hadlay runtii loo baahnaa oo wakhtigoodu taagan yahay bahda cadaaladdu sida la wada sheegay waxa ugu muhiimsana waxa waaye inay yeelato waxa la yidhaahdo common berbers ama ujeedo ama gool aad iyo aad runtii kaga mahad celinayaa mar labaad iyo mar saddexaad shirkeennin insha allahu tacaala waa kii labaad waxaan rumaynaya kuwo kalena waa dhiman yihiin oo sii dhammaystiri doona geedi socodka iyo safarkaanuna waan socon doonaa waad mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu